barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa khamiis jimco ayaa soo gelaysa taariikhdana waxay ku beegan tahay waa labaatanka bisha julaay sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono maxkamadda gobolka banaadir oo maanta dii- a- diiday islama is-horistaaggii qareennada mas-uuliyiinta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya oo lagu eedeeyey arrimo la xihiiro musuq maasuq oo ay maanta maxkamaddu dhegaysatay kiiska eedda loo jeediyey mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya hadda waxaan idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo ka hadlaya qodobada kalena oo caawa idila wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadlay godoominta dagaalamayaasha shabaab ay geliyeen magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadana kale waxaa ka mid noqon doono colaadda ka taagan gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya weli waxaa iska soo dabadhacayo baaqyada loo dirayo hoggaanka hirshabeelle haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha hirshabeelle oo loogu baaqay in uu deg deg u kala dhex galo dhinacyada ku diriraya gobolkaas qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona golaha wasiirada soomaaliya oo shir ka yeeshay amniga guud ee waddanka shirka golaha wasiirada iyo waxyaabihii lagaga hadlay ayaanu idiin soo gudbin doonaa taliska ciidanka booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir iyo weliba guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdishona maanta waxay ka qayb galeen shir lagaga hadlayo amniga iyo xasiloonnida caasimadda hadalla halkaasi laga jeediyey oo si gaar ah lagu gorfeeyey amniga guud ee caasimadda ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi waxaynu ku soo korno intaynu wararkeena ku guda jirno ayaanu caawa idila wadaagi doonaa farsamada waa cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
war kaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
haddii aan caawa barnaamijkeena ku bilaabo maxkamadda gobolka banaadir maanta waxaa la horgeeyey afar mas-uul kuwaasi oo ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya islamarkaasina xafiiska xeraalinta usoo jeediyey eeda la xiriira musuq maasuq iyo ku-takrifaal hanti dadweyne maxkamadda ayaana maanta toos u guda gashay kiiskan musuq maasuqa ee loo haysto afartaasi mas-uul ee ka tirsan dowladda soomaaliya afarta mas-uul ee la horgeeyey maxkamadda gobolka banaadir waxay kala ahaayeen cabdulaahi maxam waa cabdulaahi maxamuud cosobleh cumar macalin nuur iyo saabir xasan cabdinuur iyo shakhsiga afraad oo ah aadan maxamed cabdi oo dhammaantoodba ka shaqeeyay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya eedeysanaha koowaad cabdulaahi maxamed cosobleh waxa uu ahaa agaasimaha waaxda socdaalka iyo waaxda socdaalka ajaaniibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya oo eedo musuq maasuq loo jeediyey sidoo kale shakhsiyaadka kale ee eedaysanayaasha ah waxaa ka mid ah cumar macalin nuur oo isaguna ah agaasimi ku-xigeenka waaxda ajaaniibta ee hadda socdaalka iyo jinsidaha soomaaliya xeeraalinta qaranka waxay ku eedaysay ninkan in uu lunsaday ku dhowaad toddoba milyan oo dollar taasi oo ahayd hanti dadweyne oo uu mas-uulka ahaa eedaysanaha saddexaad ee maanta maxkamadda la horgeeyay waxaa ka- waxa uu ahaa saabir xasan oo ahaa madaxii hubinta fiisa kordhinta waaxda ajaaniibta ee hadda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya isaguna waxaa lagu haystaa lunsashada lacag dowladeed oo gaarayso afar boqol iyo siddeetan kun waa afar boqol iyo siddeetan iyo laba kun oo doolar oo doolarka maraykanka kuwaasi oo eh, lagu eedeeyey inuu lunsaday ninka afaraadna waa aadan maxamed cabdi oo isaguna ahaa maamulaha qaadashada fiisaha ee waaxda fiisa kordhinta ee hadda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya waxaa lagu eedeynayaa ninkan in uu isaguna lunsaday lacag gaarayso ilaa iyo siddeetan iyo siddeed kun lix boqol iyo afartan kun oo doolarka maraykanka ah oo lagu haysto inuu lunsaday haddaba ee xeer waa qareennada u doodaya raggan ayaa marka hore waxay isku dayeen ama inay hor istaagaan eedda loo soo jeediyey raggan ama ee, doodda maanta maxkamaddu ay dhegaysatay waxay isku dayeen qareennadu inay diidaan oo is-horsaaga ay ku sameeyaan mas-uuliyiinta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya eedaha loo soo jeediyey balse maxkamadda gobolka banaadir ayaa hor istaagtay ee, guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo sharaxaya eedaha raggan loo haysto iyo sababta diidmada ay u cuskatay maxkamadda gobolka banaadir ayaa warbaahinta la wadaagay sidan
dacudeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay afar boqol sideed sideed laba kun saddex iyo labaatan kaasoo eedaysanayaal ay ka yihiin cabdulaahi maxamuud cosoble cumar macalin nuur saabir xasan cabdinuur iyo aadan maxamed cabdi markay aragta xaashida eedda ee ku taariikhaysan toddoba tobankii bishii toddobaad laba kun saddex iyo labaatanka uuna u sharxay inuu u sharaxday maxkamadda nuxurka eedda xafiiska xelaalyaha guud ee qaranku uu usoo jeediyay eedaysanayaasha sidoo kalena ay ka jawaabeen si waafaqsan qodobka boqol iyo afar faqradiisa koowaad xarafkiisa e oo ah oo ay sheegeen inay isurtaag ka qabaan markay aragtay isurtaagga qareennada difaaca eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka boqol iyo shan faqradiisa koowaad xarafkiisa e iyo faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed kuwaas oo sheegay inay isurtaag ka qabaan dhowr arrimood oo kale ah kow in xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranka uuna la wadaagin caddaymaha eedda loo heeso eedaysanayaasha in sidoo kale eeddu ayna waafaqsanayn qodobka toddobaatan iyo kow faqradiisa koowaad xarafkiisa da oo uuna oo aan lagu sheegin tibaaxda faldimbiyeedyada eedda loo heeso eedaysanayaasha inaan la caddeyn sida eeday- saddex inaan la caddeyn sida eedaysanayaashu u wada galeen faldimbiyeedka uu xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranka ku soo eedeeyey afar in eedaysane aadan maxamed cabdi uunan ahayn nin maamulaha ee, qaadashada fiisaha ee waaxda fiisa kordhinta ee uu yahay shaqaale ka tirsan xafiiskaas marka ay, ee, shan in waqtiga ee- eedaysanayaasha lagu lagu sheegay in ay wada galeen dembiga ay kala duwan yihiin sidoo kalena aan la sheegin maalinta uu dhacay dembigaas lix in xafiiska uu soo gudbiyey laba eedood oo isku taariikh aan ahaynin iskuna mid ah haddii laga reebo meelo yaryar sidoo kalena aan habraaca wax ka beddelka aan loo marin eedaasi waafaqsan qodobka boqolkiiba iyo toban ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed toddoba in eedaysanayaasha qaar aynan mas-uul ka ahaynin wax lacag ahna aynan haynin sidaas darteedna aan lagu soo eedayn karin qodobka laba boqol afartan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah xatooyo xoolo dadweyne markay aragtay jawaabta uu ka bixiyo xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranka isurtaagga qareennada difaaca eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka boqol iyo lix faqradiisa koowaad xarafkiisa ba kaas oo mid mid uga jawaabay isurtaaggii qareennada sheegayna kow in guud ahaan dooda isurtaagga qareennada ayna waafaqsanayn qodobka boqol iyo shan xar- ee, xeerka ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed sababa sharcina aynan ku salaysnayn isurtaaggaas labo in caddeymaha ay waajib ku tahay xafiisku inuu kusoo gudbiyo qodobka boqol afar iyo toban faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ayna wakhtigaas sugaan qareennadu si ay isaga difaacaan eedaas xafiisku kusoo gudbin doono boqol afar iyo toban si waafaqsan qodobka boqol lix iyo toban ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed saddex in eedaysanayaashu yihiin kuwo wadagalay dembiga loo heeso cid kastana ay waqtiga waqtiga la magacaabay ay la qabsatay oo dembigaasi ahaa mid socda afar in eedaysanayaashu wadagaleen eedda loo haysto si waa fasaqodobka toddobaatan kow loogana baahan yahay in xafiisku uu caddeeyo mid kasta iyo dowrka uu ku leeyahay eeddaas uuna sheegi doono wakhtiga soo gudbinta caddaymaha xafiisku shan in ayna jirin wax eedbeddel ah oo xafiisku sameeyey ee eedbedeliddana timaado marka maxkamaddu bilowdo ee dhegaysiga dacwadda si waafaqsan qodobka boqoliyo kow ee xeer boqol kow iyo toban ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed lix in is-hortaagka ku saabsan aadan maxamed cabdi inuuna shaqaale ahaynin ee uu in uunan maamulo ahaynin ee uu ahaa shaqaalo uu ka jawaabay xafiisku una sheegay uuna sheegay in uu aadan ahaa nin ninka gacantiisa ku soo saari jiray fiisooyinka arrintaasina ay eedda waxba u dhimaynin mar haddii macluumaadkii shaksiga ahaa ee ay ku saabsaneed eeddu ay soo gudbiyeen oo ay sheegeen todoba in arrinta la xiriirta wakhtiga uu uga jawaabay in qodobka toddobaatan kow faqradiisa koowaad xarafkiisa da uu sheegayo in la xuso taariikhda uuna sheegay in la uunan sheegin in la sheego maalin taariikhda in uu sheego laakiin maalin in la sheego ayna ku qasbinayn waajibna ayna ahayn sideed in uu uga jawaabo is-hortaagga ku saabsan in eedaysana eedaysanayaasha qaar ayna mas-uul ka ahaynin wax lacagana ayna haynin sidaa darteedna aan lagu soo eedayn karin qodobka oo ah xatooyo xoolo dadwan xeerka ciqaabta soomaaliyeed laakiin eedaysanayaasha qaar ay bixinayeen serfis sidaasna oo qodobku u tilmaamayo markay aragtay in qodobka boqol iyo lix faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed uu u banaynayo maxkamadda in haddii is-hortaag is-hortaag is-hortaagga ay soo gudbiyaan dhinacyadu uu leeyahay aasaas sharci ay qaado tallaabada ku xusan faqrada labaad xarafka e ee qodobka boqol iyo lix ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay in ay waajib ku tahay xafiiska xeerilaalyaha guud in uu qodobka boqol afar iyo toban kusoo gudbiyo caddaymaha ay u hayaan eedda ay ku soo eedeeyeen eedaysanayaasha qareennadana ay tahay inay iskaga difaacaan caddaymahaas xafiisku uu kusoo gudbiyo qodobka boqol afar iyo toban fakrada labaad si waafaqsan qodobka boqol lix iyo toban ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed oo ah marxaladda difaaca eedaysanayaasha markay aragtay fakrada saddexaad ee qodobka boqol iyo lix ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed oo sheegaya in maxkamaddu soo saarayso xaalad kasta oo kale go-aano ay ku go-aanada ay u aragto inay yihiin lagama maarmaan oo uu munaasibka ku ah oo munaasibka ku ah dabeecadda is-hortaagga la keenay go-aanka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka boqol iyo todobo fakradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka waxay diiday is-hortaag ay soo gudbiyeen qareennada difaaca eedaysanayaasha waxay aqbashay jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka is-hortaag ay soo gudbiyeen qareennada difaacaas waxay faraysaa xafiiska xeelaaliyaha guud inuu gudagalo dowrkiisa ah soo bandhigidda caddaymaha lidka ku eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka boqol afar iyo toban fakradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed afar sidoo kale waxa ay faraysaa qareennada difaaca eedaysanayaashu inay u diyaargaroobaan iska difaaca eedda xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka boqol lix iyo toban xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadduna ay sii doonto fursad ku filan oo ay iskaga difaacaan caddaymaha boqol lix iyo toban xafiiska xeelaalyaha guud kusoo kusoo gudbiyo sidaasna ay ku dhici doonto mabda'a ah inay fursad u helaan ama waqti ay u helaan inay iska difaacaan eedda xafiiska xeelaalyaha guud oo u soo gudbiyo maxkamadda wabillahi towfiiq
hagaag dhegaystayaal sida aad maqlaysiin gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo sharaxayay sababta maxkamadda gobolka banaadir isku hor istaagtay qareennada ama maxkamadda oo aan idhaahday gobolka banaadir u diiday ishor istaaggii qareennada mas-uuliyiinta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya geesta kale haddii aanu fiirino magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay shir lagaga hadlayo amniga caasimadda oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan waxaa madashaasi hadallo ka jeediyey taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo guddoomiyaha gobolka labaduba waxay ka hadleen mushkiladaha dhinaca amni darada ay wajahayso caasimadda iyo siday tahay in laga garab siiyo maamulka gobolka
muhiimadda maanta aan meeshaan usoo istaagnay waxa- usoo istaagay waxay ahayd midii igu muhiimsanayd oo ah in bulshadan gobolka banaadir iyo booliiska ay wada shaqeeyaan runtii sidaa la socotaan booliiska ama cid kastoo amni ka shaqaysaauba waxaysan qaban karin ayay qaban karaan bulshadu maxaa yeelay waxay joogaan goob kasta guri kasta iyo waddo kasta haddii bulsho iyo booliis wada shaqaynaya la helana soomaaliyana amnigay noqonaysaa caasimadda muqdishona amnigay noqonaysaa waxaan adkaynayaa in aysan noqonin xafladdan inaan inta isku isugu nimaadno aan waroonno oo aan kala tagno laakiin wixii lagu ballamo oo la kala qaato inay shaqeeyaan oo cid walbaaba doorkoodii ka soo baxdo dadka weliba annaga booliiska waxaana kaga baahanyahay inaan shacabka soomaaliyeed kasbanno inay xogtoodana nagu aamini karaan annaguna waxaan ballan qaadaynaa in xogtana lagu aamini karo ammaanka xogta qofka noo sheegayna inaan qarin doono waxna ka qaban doonona ka gaabin doonin baan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala intaas waxaa dheeran rabaa inaan raaciyo waxaan ka wada shaqaynayno waa wax kasta oo ummadda soomaaliyeed dhib ku ah ummaddan soomaaliyeed sidaa la socotaan waxaa dhibka ugu weyn oo dalkan ku haya ka mid a khawaarijta oo dhib ku haysa dalkan iyo dalkan doonayana inay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed soddon sano oo kale ay sidaan ay maanta ku wadaan kusii wadaan wax la aqbali karana ma ahan in wiil yar oo toddobiyo toban jira oo lasoo qalday inuu maalin ilaahay keeno beddelo muraalka iyo niyadda dadka reer muqdisho ku nool oo la yidhaahdo xaggaasaa wiil isku qarxiyey lasoo qalday xaggaasaa qarax ka dhacay hoobiyo macmala ayaa lasoo tuuro halkaa lagu soo tuuro bulshadii iyo guryihiiyaa lagu dhibaateeyey wax la aqbali kara runta inaysan ahayn sidaa la socotaan waxa macmalka ee meelaha lasoo dhigayo ee lasoo tuurayo waxaa laga soo agridayaa guryo dad leeyihiin agtooda dadkaas ayagaa la rabaa inay soo sheegaan oo dhahaan war halkaasa wax jiraan nambarada inay soo wacaan guddoomiyaha laanta waaxda taliyaha rugta midka booliiska kan am kaloo nabad sugidda ka dhammaan meel kasta garmaqalka meel kasta oo ay gaarsiin karaan fariinta inay gaarsiiyaana laga rabaa oo dhahaan war waxaan aragnaa nimankii cadow ahaa oo halkaas soo maraya waxaad ogaataan cadowgaas ummadda soomaaliyeed waa cadow ummadda soomaaliyeed oo dhan qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya ayaa dhibano ka ah qofka khawaarijka sagaal saaco toban saacoo habeennimo baha bahalka macmal hoobiyaha macmalka ee lasoo tuurayo ee ku dhacaya ubadka soomaaliyeed iyo aabbaha soomaaliyeed iyo carruurta soomaaliyeed xarun booliisna looma wadin eelaboorna looma wadin xarun dowladeedna looma wadin waxaa la rabaa shacabka soomaaliyeed ee muqdisho ku nool in lagu gumaado si ay baadda u baxshaan miyaan aqbalaynaa in maalin kasta macallin dugsi oo masaajidka aaday ilmihiisu inuu ku dhaco waxaana laka rabaa waxay tahay middaas inaan ka wada shaqayno waxaa labaadan rabnaa inaan ka wada shaqayno ay tahay amniga guud khawaarijta keliya dhib kuma haysee kuwa waxaa jira dadka dhiba kuwa dhaca kuwa dhibaateeya oo innaga inaga mid a shaarkay doonaan ha wataano magacay doonaan ha noqdaano cid walba oo wax u dhibaysa sharafta karaamada iyo amniga muwaadiniinta soomaaliyeed in lasoo gudbiyo oo laga qabtaa la rabaa waxaa ka mid a kuwa musuqa samaynayaa ka mid a cidday doonaan ha noqdaan dariiska booliiska ha wataano mid kale ha wataan kuwii canshuurta lagu talagalay oo dadka dhacaya ha noqdaan cid kasta oo ka shaqaynaysa musuq maasuqa laftirkooda waxaa la rabaa inaan ka wada shaqayno oo bulshooy marka dukaankan kaa soo horjeeda la baadaayo ee aad qariso kii la baadaayo u qariyo abadan waa socona in lays- in la baado oo qofkan wax laga qaato taliyaha booliiska soomaaliyeedna raalli kama ahan in magaaladan dadka ku nool lacag sharci darraa laga qaato innaga oo naloo idmaday oo mas-uuliyiinna diyaar uma nihin madaxda qaranka uu madaxweynaha ugu horeeyana had iyo jeer wuxuu ku celceliyaa aad ogtihiin in musuq maasuqala la dagaalamayo waxaan diyaar u nahay aan rabnaa bulshada in nala sha- nagala shaqeeyaan inay soo gudbiyaan musuq maasuqa qofka ku baadaaya ee dhahaya haddaad sheegto hebel iyo hebel iyo hebel kale haddaa u dacwooto waa ila ogyihiin cid la og ma jirto wasiirka maaliyadda ka ku dhacayo maaliyadda jooga lama oga midka ka sarreeyo kale lama oga mid booliis hadduu yahay annaga lama ogin cid la og ma jirtee bulshada waxaa la rabaa qofkii lacag sharci daraa laga qaadaya inuu soo sheego waxaan kaloo rabnaa inaan ka wada shaqayno wax ka daran arrintan oo dhan ayadana ah maandooriyaha runtii maandooriyaha waa arrin dhabarjab iyo ciribtib u ah jiilka soomaaliyeed ee soo koraya sidaa a- la socotaanba qof kasta oo dhibaato geysta waxaa jirkiisa ku jirta maandooriye kan askariga ah hadduu wax dhibaateynayo jirkiisa waxaa laga helaa maandooriye midka shacabka hadduu wax dhibaateynaya jirkiisa waxaa laga helayaa maandooriye midka khawaarijka oo lasoo qalda jirkiisa waxaa laga helayaa maandooriye markii la baaro waxaan ahayn midka wax kufsanaya oo oo kufsiga carruurta kufsanaya jirkiisa waxaa laga helayaa maandooriye maandooriyaha qu- ardadii wax baranaysay oo la rabay inay imtixaanka kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad galaan ayaa la barayaa markaasay imtixaanka ku dhacayaan waxaa la barayaa gabdhihii yaraa ee curdunka ahaa ee hooyadii mustaqbalkaheedaa la barayaa waxaa la barayaa dad shan afar jirkii iyo shan jirkiyaa la baraa maxaa maxaa imaanaya soddon sano ka bacdi bulsho qof qof wax loo diro ama mid xataa haddaa wax u sheegto waxa u sheegaysa fahmi kara aan la arkin saa la socotaanba muqaadaraadku wuu ka fog yahay saamaynta maanta uu leeyahay mid ka weyn oo ka baaxad weyn uu soo wadaa ka buliis ahaan shaqo adag iyo iyo maamulba shaqo adagaan ka qabanay iyo garsoorkaba sidaan ula dirirayna si ka duwanaa la rabaa in loola diriro bulshada magaalada muqdisho waxaa la rabaa maandooriyaha dadka gada waa dembiile wuxuu la mid yahay muqaadaraadka wuxuu la mid yahay khawaarijka inay soo sheegaan halkaana lagu gadaa inay hebel hebel la yidhaha xogtiisa ay soo gudbiyaan ay noo keenaan la rabaa ayadana waa soo qabanaynaa bulshada gobolka banaadir waxaan rabnaa laga bilaabo maanta inaan saddexdaas arrimood ka wada shaqayno insha allahu tacaala waana rajaynayaa in kulankaanu halkan uusan ku ekaanin ee degmooyinkana uu tago dadka soomaaliyeed oo dhan oo caasimadda ku noolna inay gaaraan fariimaheenna inaan wada shaqayno gebagabadii waxaan leeyahay bulsho iyo buliis wada shaqeeyaa bay badbaada ku jirtaa bulshado waxaana soo martay xilli bulshadu ciday wax u sheegaan ay la'yihiin ay leeyihiin haddii aan sheegno cadowgaan haddaan sheegno waxba laga qaban maayo dabeedna kii wax ka sheegay intuu dib ugu soo laabto uu yidhaahdo haye isheegtaye waana ku maqlay inaad wax iga sheegtaye maantay kula taallaa ee laga argoosto waxaan filaynaa qodobkaas inaan ka soo gudubnay oo aan helayna maanta hay-ado amni ee diyaar u ah iyo garsoor marsiinaya xaqa uu leeyahay qofkaasi marsiinaayo inaan wakhtigeeda joogno dowladda oo mas-uulka ka yahay madaxweyne xasan sheikh ra-iisul wasaarena uu ka yahay xamse cabdi barre waa ogsoontihiin qodobbada ay ka dhawaajiyeen intaba waxay isugu tegayaan badqabka bulshada isugu tegayaan maxaa yeelay haddii cadowgiina halala dagaalamo la yidhay kor iyo hoos haddii layidha corruptionkii musuq maasuqii iyo xaaraantii iyo qashinkii dadkaan lagu wareerina lagala dagaalamaayo maandooriyihii ummaddayna la degana lagala dagaalamaayo waxaan isugu nimidna maanta intaas ay tahay soo waxaan ka wax ka qaban karna maahan haddaan gacmaha isqabsanno gabadha iyo wiilka iyo guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga iyo taliyaha nabad sugidda iyo haddii gacmaha la ysqabsado waxaan aaminsannahay inaan cadowga ka guulaysan karno laakiin waxay u baahan tahay karti awood caqli iyo dhiiranaashay u baahan tahay haddii hadda anoo meeshaan taagan aan dhagax tuuro dhagaxaasina idhaahda tale sulub aan u wadaa gacanteed intay gaartana aan tuuro ma sulubow ku dhacaa mase gabadha xaggaa fadhidow ku dhacayaa yaa kala yaqaan bulshadaasuu ku dhacaya dadkaasuu ku dhacaya hadafkayga marka waa inaan dadkaas qof ka mida aan waxyeeloyn diloon dhaawace keliya ma ahan taliya marka kuwa wax soo tuuraayo hooliyaasha macmalka iyo soo tuuraayo ama miinada dhigaayo ama dadka soo weeraraayo waxay u jeedaan bulshadan soomaaliyeed ee muslimka ah ee tawxiidsato ee salaado ee soonto inay baabi'iyaanay rabaan saan la wada soconno nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi oo usaamo binu zayd la yidhaahdo ayaa nin markaasi gaal ahaayey kasoo hor jeeda dagaalamayey ay seeftu isdhaafsanaayeen ayaa wuxuu taw- wuxuu qabsaday tawxiidka marka xoogaa intuu geedku gammado uu istiri allay leh markaasuu dha laa ilaaha ila allah muxammadu rasuulullah usaamo binu zayd ninkii kama istaagine seeftiiuu ku dhiftay ninkii uu dilay rasuulka markii loo tago yidhi nebi moxamedow usaama wuxuu dilay nin tawxiidsanaayo usaama u yeedhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaad u dishay ninka tawxiidsanaayay usaamow markaasuu yidhi yaa nabiyullah wuu ku gambanaayay runka ma ahaynou yidhi markaasuu yidhi adiga yaa kuu sheegay inaysan runka ahayn asha- ashaqaqta qalbigiisa miyaad jeexdow yidhi bacda an laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah markuu yidhi kadib maad dishay yidhi ha adiga maa qalbigiisa jeexow yidhi waa maya markaasuu yidhi markau ti- tawxiidsada kadib miyaad dishay haa usaama binu zayd kelmaddaasi meeluu dhigtoo waaye ilaa uu ka toobo keeno yaa qof muslim ah dilkeeda iyo dhiiggeedoo la galo adduunkan oo dhan oo zuulo ayay la mid toogi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kacbadii sharafta badneedoo suusho u la mid taha layray qof muslima dhiiggiisa in la galo bale iska dhaaf inaad qora ku taagtaa dembi ah inaad busoorad ku taagtaa dembi ah inaad waran ku taagtaa dembi ah inaad xabad ku dhufato iska dhaaf annaga dilkiiya isaga kayna dhex yaacay wax baa la dilay ciidanaa wax dilaa la leeyahay wax baa la dilay mid mooryaanaa wax dilaa la leeyahay wax baa la dilay shabaabaa wax dilaa la leeyahay dilku markaas wuxuu noqonayaa isku mid laakiin midka khawaarijtu ay geysanayaan wuu ka khasaare badan yahay maxaa yeelay qarax intaasoo kunoo qofood ma hal mar ku dhiman karto ayay dadka ku samaynayaan waxaa fursad noo ammaanta buluuskii hortayna taagtaagan oo kula ikaasho inaan kaasho weyna waa nasiib darro shirkaani maanta waxau uu ka dhigan yahay inaan gacmaha isqabsanno oo aanan cadowgeyna uusan ku gambanin gadaashayna haddii aad u jeeddo mas cunug yarna halkaas uu fadhiyo ma waxaa kula gudboon maskaasi inaad cunuga ka celiso cunugana meesha ka kacaad tidhaahdo mase waa ka aamusaysaa ka aamusi mayse haddaad damiir leedahay calaa kulli xaal waxaa lagaba maarmaan ah inaan iska kaashanno midka dilayga ah ee doqonka ah ee daciifka ah ee diinlaabaha ah inaan iska kaashanno waa lagaba maarmaan haddii aan taas ku guulaysanno dalkaynu wuu noo badbaadayaa horumaraana gaaraynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ciidan cusub aan tababarayno oo kumaanda boliis tariska boliiska oo go-aan qaatay inuu dhallinyaro akhlaaq leh diin leh aqoon leh dadnimo leh in ciidanka lagu soo boydiyo waxaan aad iyo aada ugu mahad celinayaa waxaad haysatiin maanta shacab soomaaliyeedey gaar ahaan boliiska dad idiin heellan hoggaan wanaagsan inay idinku hoggaamiyaan idinkuna soo dhex barbaaray oo taliyihiinna ka mid yahay alfursa lan tatakarar oo yidhi carabtay tidhaahdaa fursadu sooma laalaabato fursadda aan ka faa'iidaysanno maxaa yeelay shalay hadday ku dhaafto maantay kula joogtaa dowlad u diyaar ah inay dadkeeda iyo dalkeeda inay difaacdo badbaadiso dowlad u diyaara inay korabshaka la dagaalanto dowlad u la diyaara inay maandooriyaha la dagaalanto dowlad u diyaara inay dalkan hormariso ayaad maanta haysatiin ma ogid inaad bir heli doonto marka waxaan aaminsanahay aniga arrintaasi inay u baahan tahay isla jaanqaadid ay isla jaan qaadaan bulshada iyo buliiska marka bulshay la shaqay buliiska meel kasta markaan joogo anigu waa sheegaa maxaa yeelay intaas waa itaabataa heestaasi intaasaan ka qabsaday marka calaa kulli xaal waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaanan uga mahad celinaynaa maanta hawshaani la soo abaabulay waa abaabulkii bilowgiisii waaye dhaqanaan laakiin leenahaa jiro wax kasta oo qurxoon intaan bilaawno aan haddana ka dhaqaaqnaa ma joogtayno mana kasal gaarno waa mahadsantihiin soomaalidu waxay dhihi jirta go-aan dowladeed afar maalmood waa afar maalmood aan ka bedelno daroogaa la dagaalamay inaan dhahnay waxay ku leeyihiin maalmo hore waxaaga qarso afar maalmood kadib waa iska caadi dukaamo kiyaasida la soo dhigaaya annaga waxaan rabnaa inaan daba joognon ka daba mintidno qof shacabaa wuxuu ku leeyahay boonaa lay gooyey boonadana waxaa ku qoran boqol doolar waxaana laga qaada kun doolar gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayuu ahaa magaalada habeendhabe ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa dhowaanahan gudoomiyey dagaalamayaasha shabaab iyadoo gebi ahaanba magaaladu la sheegay in aanay raashinka qudulduruuriga ah ay magaalada gudaha u gelin waayadii ugu dambeeyey kadib markii dagaalamayaal ka tirsan kooxda shabaab magaaladu ay gudoomiyeen caawa waxaan isu warinaya in magaaladaasi ay ka socdaan howlgallo ka dhana kooxda madaxweynaha koonfur galbeedna maanta warbaahinta ayuu la hadlay waxa uu ka hadlay gu'doomintan markiisii ugu horreysay isaga oo sidoo kale sheegay in xaalkan gu'doominta ay tahay in si deg dega loogaga jawaabo waxa uu sheegay in markaasi dhowaan maamulka koonfur galbeed uu bilaabi doono howlgalladaasi gu'doominta loogaga qaadayo magaalada baydhabo iyo magaalooyinka kale ee koonfur galbeed
warbixinta guud ee amniga koonfur galbeed waxaa noo sheegay wasiirada waana ku mahadsan yihiin runtii maanta xaqiiqda jirta oo ama soomaaliya ka jirta ama koonfur galbeed ka jirta gaar ahaan koonfur galbeed ka jirta waa arrin muddo dheer soo socotay wax maanta bilowday iyo beri aan ahayn ujeedkana uu yahay fikirkan khawaariijta oo ah in dadka soomaaliyeed la gumaado qarax lagu dilo bistoolo lagu dilo baahi lagu dilo gumaysi lagu dilo diin la-aan iyo aqoon la-aan ayaga ay leeyihiin darteeda ay dadkan muslimiinta u ciqaabaan ujeeddadaasna waa ujeeddo guracan oo dee soomaali aan ka imaanina meelo kale oo dheer ka timid waana la fuliyey muddo dhowr iyo toban sano ah yaa dadka soomaaliyeed lagu fuliyey oo lagu waday runtii maanta waxaa la dhihi karaa labo arrimood oo muhiim ah yaa yaallo midda koowaad oo ah shabaab waa la arkay waa la arkay waa la arkay meeshii ugu dambeysay uu dad gaarsiiyey dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed waxay go-aansadeen inay la dagaalamaan xabad kula dagaalamaan afka kula dagaalamaan culummada ay la dagaalamto oo ay sheegto fikirkan qaldan inuusan diin salka ku haynin uu diin la-aan salka ku haayo culummo loo saaray habeenii maalin laga hadlaayo dad midaysan oo wada jir ah deegaanadii kale oo soomaaliyeed looga howlgalay markii la ogaaday dee meeshii ugu dambeysay inay tahay intaas kadib annaga reer koonfur galbeeda dadka wax kalaan sii dheerayn dhibaatada shabaabka ummadda ay ku hayaan midka gooni ah yaan sii dheerayn muddo toban iyo kow sano afar iyo toban sano ah yaa deegaanada koonfur galbeed oo dhan waxaa cunaqabatayn lagu hayay oo degmooyinkii waaweynaa ee degmooyinka koonfur galbeed ah ayaa baabuur aanan gelin oo haataa wixii lugeynayo laga celinayo qof bini aadana irsaaqdiisa ilaahay ka faala qaaday bini aadan ma goyn karo dadka ayagaha waa nool yihiin afar iyo toban sano waajid baabuur ma gelin diinsoor saasoo kale qansax dheera saasoo kale magaalooyinkaasoo dhan kulli sidaasay u godashay sidaasoo kale magaalooyinka shabeellada hoose oo kale ayagana sidaasoo kale waaye way isdhaamaan laakiin go-doonka oo xorriyadda aan lahayn way jirtaa sidaas darteeda waxay ahayd maalintii ay go-doonka bilaabatay in loo istaago lana dhiidhiyo oo la yidhaaha ma aqbaleen ninkii gabadhii walaalkeed la dilay oo tiri walaalkay maalintii eyga annaga la dilaayay haddaan ka hadli lahayn maanta ma dhiman lahayn maalintii diinsoor iyo qansax dheere iyo magaalooyinka kale oo waajid iyo kuwa shabeellada hoose la go-doominayay haddii aan si serious u qaadan lahayn oo go-doonkaas aan ka jawaabi lahayn maanta baydhabo oo laamigaas weyn uu saaran yahay oo uu u furan yahay dowladaha dariska ah iyo gobollada xagga naga jiro iyo maslaxad ayaga tooda ah uu ku furan yahay ma aanan lalama yaabeen oo lalama qayliyeen qaylada markaasay ahayd inaan qaylino go-aanka nagala rabo oo dowlad ahaan xukuumaddii u xil saarnayd mas-uuliyadda shacabka reer koonfur galbeed qaaday oo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada dalka mas-uulka ka ah oo ilaahay hortiis u dhaaratay xukuumaddan inta fadhida waaye go-aanada aan rabno inaan qaadanno oo aan dadka annaga inaan ku hogaaminno annagii shacbo yaa wuxuu yahay marka ugu horeyso annagii shabaab wax wanaaga wax xidhiidha wax dhaqan ah oo naga dhexeeya ma jiraan dadka reer koonfur galbeed nin kasta oo reer koonfur galbeeda oo aado ama ha u yeedheen ama jacaylu u qaba ha u aado oo soo noqdo maxkamad baa la saaraa kii aadi rabo maxkamad baa la saaraa kan warkooda ka beec mushtaraayo oo xayeysiinta u suubinaayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel maxkamad baa la saaraya tilaab baa laga qaadaya kan lacagta siinaayo oo ganacsatada ah oo qaaraan ku aruurinayo maxkamadaa la saaraya meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdin ha u geyso ama jacayl ay qabto ha u geyso oo qadiyadda shabaabka sii wadwado tilaabo rasmi ahoo dowladeeda laga qaadayaa mana loogu turaayo wuxuu raba ahaado qof kasta noocuu raba ahaado middaas waaye mana ka soo noqonayno midda labaad horey baan u sheegnay dhowr jeerooy oo kalena waa ku celcelinay dowladda soomaaliya go-aanay qaadatay dowlad iyo shacbo in shabaab lala dagaalo waana la tijaabiyey waa lala dagaalay waa ogtihiin maanta shabaab hirshabeelle iyo galmudug waxa uu ku haray waa degmo inta kaleo dhan waa laga safeeyey waxa yeelay ajnabi uma imaanin atmis uma imaanin dadka soomaaliyeed shacab iyo dowlad iyo ciidamada qalabka sida oo midaysan oo isku xiran oo damiirkooda kaashanayo oo xornimo doona oo dareenkooda uu shaqaynayo oo dhibsaday waxa lagu haayo oo dhibsaday canaadka iyo gumaysiga nimankan khawaariijta ah oo dhibsaday diin xumadooda iyo daryeel xumada bulshada ay la degan yihiin ay ku haayaan yaa go-aankan qaatay una istaagay maantana waxaa ilaahay mahaddiisa ah in ay ka soo dhammaatay meeshaas jid baa la xiray iyo shabaab baa meel taagan meelihii afar iyo tobanka sano go-doonka nala ahaa waxaa ka mid ahaa buulo berde waxaa ka mid ahaa hirshabeelle oon isu soconayn hiiraan iyo shabeellada dhexe maanta baabuurka ay xamar ka raacdaa waxaa ku tegaysaa gaalkacyo oo abaladweyne maraysaa oo jidkii weynaa oo askarina aanan kula jirin waxaas waxaa lagu gaaray waa dadaal waxaa lagu gaaray waa kalsooni waxaa lagu gaaray waa midnimo ay midoobeen oo loo wada istaagay shacab iyo dowlad iyo cid kasta oo damiir leh ay u istaagtay tiibay ku baaba'een waxa yeelay oo dadkaas meesha gaarsiiyena waa inta hadda nagula haya waa ka yartahay dadkaas waxa kiciyey oy la kaceen wax annaga nagula haya waa ka yartahay wax ka yar yay u dulqaadan waayeenoo ay ay isaga kiciyeen annaga meesha nala gaarsiiyey marka waa meeshii cunugoona inuusan naga har aynan ahayn shabaab cadowtinimadiisa iyo xaasidnimadiisa waa aragnay soomaalin horey u aragtay waa sii kala daranyihi marka waxaan wax la isku dardarsamay waaye dadka soomaaliyeed qabaa'il waaye kan ugu daran yaa nagu soo toosay kuwa dadka annaga ah oo deegaanka u dhashay yaa horta shabaab ugu xun oo ugu xaasisan oo ugu aqli yar oo ugu daciifsan oo ugu danyeersan kuwii baa nagu soo toosay sheeko oo waxaa jirto shabaab laba nin oo shabaab ah yaa waxaa la yidhaahaa waxay isugu faaneen anaa kaa xaasisan iyo anaa kaa xaasisan marka ninna maxaa tiri waaye ninna maayo waayo labada dhahaay anaa kaa xaasisan iyo anaa kaa xaasisan kii maxaa tirigaa yidhi anaa ku tusaa inaan kaa xaasisan itusuu dhahay nin oday ahoo siddeetan jir ah oo waayee lahaa meeshii anaa kaa xaasisan anaa kaa xaasisan la dhahay ka soo baxay kii maxaa tirigaha waa kacay ninka odaygahaa waayeelkaa ushiisa watay uu intuu ushi dhag ka siiyey labada loo isugu dhuftu kor u tuuru madax uga fadhiistu qoorta gooyno asoo arkaayo waa dilay moogta wuu tuuray labada logood isugu dhuftay ushiu ka tuuray ninkani wuxuu ka hadlayay male dhulkuu ku dhuftay raabkuu kaga istaagay tooridiiu la soo baxay qoortiiu gooyey waa soo noqday wixii iska tirtiray kii raxweyntii u yimid haye aniga ma kaa xaasisaniyou dhahay mayuu dhahay maxaa dhacuu dhahay anaga kaasii xaasisanuu dhahay sababuu dhahay ninkan aasaan yeelaysaba aabbahay waayu dhahay ninkan aad gowracaysid oo sida xun aad u dilaysid baaba aabbahay uu dhahay marka anaa kaasii xaasisanuu yiri maxaa yeelay aabbahay oo gowracaysaan raalli ku uhu dhahay oon ku qanacsanahay horta shabaabka raxweynta noocaas waaye oo meeshaasay ku sifoobeen sida wasiirka uu sheegaayey waxay rabaan hooyadoodii carruurtooda inay inta joogaan nin kaleo soomaaliyeedna uu ku qanciyo waa la cunaqabataynaya waxa la cunaqabataynayana annaga maahana carruurtoodii iyo hooyadoodii waayo ayagana ay ku qancaan oo raalli ay noqdaan dadkii kaleo ayaga la midkaaha la joogayna ay yidhaahaan meel heblo lama cunaqabatayn karo gobol hebel lama cunaqabatayn karo shacab baa joogo shacabka waxba nooma dhimin annagu dowlad baan la dagaalaynaa dadka maxaa tirigahaana ay sidaas yidhaahaan ayagana intaasba markhaati waayo waa fadhiyaan annaga marka nasiibka anaguu noqday wuxuu nooga soo toosay duqi geelilaha ahaa oo arkay qoladii digrinaysa oo yidhi sidi ballan iyo qool alla digri meel suma saaka toosi annaga meesha ugu xumaydu nooga soo toosay oo dadkii ugu daciifsanaa yaa meesha noo tegay nasiib darro waayo laakiinse inaan saas u baranno oon saas u ogaanaa muhiima nin ku lagu qancinaayo hooyadaa iyo aabbahaa waa la go'doominaa hooyaday iyo aabbahayna lama go'doominaayo oon ayaga ahayn lagama helaayo soomaali ama shabaaba ninkaas saas a marka ninka rajo ay uga jirto oo wax ka sugaayo oo qabiilnimo ka sugaayo oo ehelnimo ka sugaayo oo markii la xiro usoo dacwoonayo oo markii nin la xiriiray la qabtay usoo dacwoonayo asaga naftirkiisaa kasii dameer xun oo markii la dilay usii dacwoonayo kaasaa kasii dameer xun maanta go-aanka annaga wuxuu yahay shacab dowlad cid kasta oo reer koonfur galbeeda ama dal ha joogto ama dibad ha joogto inaan u dhaqaaqno sidaan shabaab isaga xoreyn lahayn ninkii hadal ku xoreyn lahaa ninkii xabad ku xoreyn lahaa ninkii ciidamada raaci lahaa ninkii taageero kala bixin lahaa intaba waa loo baahan yahay wax aan sugayno oo noogu dhiman male waa qabtaan amarkaas horeyna waa u sheegnay waxaan marka walihii wasiiradii oo xukuumaddii ah aan rabnaa inaan u diyaargarowno dadka ugu horeeyo oo arrimahan horkacayo oo mas-uuliyaddeeda qaadayo inaan noqonno dowladda federaalka ah iyo ciidamada qalabka sido waxaan ka codsanaynaa ballamadii iyo wadahadallada dadaalladii iyo howlgalkii faystowgii aan sugaynay in sida ugu dhaqsaha badan uu u bilowdo annagana shacab iyo dowladba aan diyaarnahay intii dowladda waxaa la yidhaahaa nin guntan baa loo gargaaraa waxaaba laga yaabaabo dadka waxa lagu xukumaayo oo lagu haysto waa fariin sida hadda aad maqlayseen ceel bashiir yaa ciidan joogaa jagboynta u yaalla meesha kaloo la joogo waa fariin waayo shacabka iyo ganacsatada waxa lagu xukumaayo fariin waayo maana xoog ma ah shabaab xooggiisii iyo taladiisii iyo dadkiisii dagaalamaayo waxtarka ahaa dadka gobollada dhexe lagu soo dhameeyey waaye iyo hiiraan iyo iyo shabeellada dhexe ku dhammaaday waayo nacas aan qaraabanahoo waxmatara ahoo fariin dadkiisa usoo diraayo basaa haray nacaskii asaga ahaa yaanan fiirsanin aan israacinno dadka aan ka dulqaadno gumaysiga aan ka baxno sharaf maanta maalin la dhinto oo ka fiican ma leh in gobonnimo qof aanan dhimanaynin ma leh qofka markuu wakhtigiisa soo galo yuu dhimanayaa geeri baa loo dhintaa ilaahay dilaa dhinta laakiin in gobonnimo lagu dhinto ayaa fiican rajada ah maxay ahayday qofkaan rabnaan u yeeraynaa waa noo imaanayaa waa dhimatay rajadaas waa dhimatay mana sugayno mana yeelayno annaga go-aanka annaga dowlad ahaanna kaas waayo cid kasta oo reer koonfur galbeed ah oo baydhabo keliix ma ahan oo degmooyinka joogto gobollada joogto ganacsato ha noqoto shacab ha noqdo dhallinyaro ha noqoto waa inaan isku tashannaa u istaagnaana sidii dalkaannaga iyo dadkaannaga aan ku xoreyn lahayn sida dadka soomaaliyeedoo kale ay maxay ahayd ay ugu istaageen dalkooda inay xoreystaan waxaa la yidhaahaa meesha loo socdo nin ragna waa ogyahay nacasna looma sheegaayo meesha loo guuraayo nin ragna waa ogyahay nacasna looma sheegaayo nacaska badan oo wakhti dhumiska ah oo qadiyadda shabaabka iyo gumaysigiisa micno badan u arko oo ka raadinayo inuu cid gooni a goob iyo beer loogu falaayo waa kan meesha loo guuraayo aan ogeyn laakiin dowladda koonfur galbeed iyadoo kaashanayso dowladda federaalka ah iyo dowladaha kale ee soomaaliya amniga kala shaqaynayso waxay u dhaqaaqday oy go-aansatay shacab iyo dowladba shabaab meel kasta uu joogo in loogu tago deegaanada koonfur galbeedna laga safeeyo go-aanka annaga kaas waayo wasiirada waxay hormuud ka noqonayaan wasiirka amniga lagama sugaayo wasiir kastoo xukuumaddan ka mid ah wuxuu ka soo jeedaa constancy wuxuu ka wuxuu wakiil ka yahay uu dowladda ugu jiraa shacab wuxuu matalaa deegaano wuxuu mas-uul ka yahay bulshada dhan oo reer koonfur galbeed laakiin waxaa laga rabaa wasiir kasta inuu roolkiisa uu qaato bulshadiisa iyo dadka degmooyinka jooga uu wacyigeliyo uu la hadlo go-aanka maanta dowladda ay leedahay uu sheego wax ay taraysa male qori inta la soo gaday qabiil intuu soo gatay sariirta hoostiisa ku jiro oon bannaanka loo soo bixinayn meeshiisuu ugu jiro ku bololaya qorigaas sariirta hoostiisa ku jiro oo qabiilka uu soo gatay kan garabka lagu wado maanta weeye maanta baahidiisa ay taallo maanta weeye maanta la rabo dalka iyo dadka in lagu xoreeyo iyo diinta maanta weeye maalintii la rabay in maxay ahayday gumaysiga la iska qaado marka sariirta hoosteeda qoryaha ku jira ha la soo bixiyo kuwa garbaha lagu wato oo lagu shoobaayo ha lala baxo aan isku tashanno kaalmo fiican oo xoog leh yaan haysannaa maanta maalin ay ka fiican tahay male shabaab wuxuu ku haray waa annaga annagana aan isdhaafinno annaguu nagu dhiman yahay fariinteeda intaas waaye wax dambe oon ugu dulqaadanayna iyo wax dambe oon sugayna male nin walba oo mas-uul ahna mas-uuliyada ka saaran ninka aan mas-uulka ahayna waa kanaa idiin sheegayo aan qaangaarin oo meesha loo guurayo aan ogeyn nimaan qaangaarin marka wuxuu u baahan yahay in la xalliyo in dee la daryeelo iyuu u baahan yahay laakiin nin kasta oo damiir leh oo qaangaar ah oo mas-uuliyadba garanaayo oo reer koonfur galbeeda waajibkaasaa saaran waxaan sugaynoo dambe ma jirto meel kastoo deegaanadanada ka mid ahayna qayb ka tahay inaan howlgalka uu ka bilowdo inaan ogaano waxa meesha yaallo inaan u dhaqaaqno sidii dalkaan iyo dadkan loo xoreyn lahaa aada iyo aada u mahadsantihiin dadaalkiina aa wadaanna waa ku mahadsantihiin waa inku dhiirigelinayaa inaan sii laba jibaarno waayo muhiimadda go-aanka annaga waxaa waaye dalka waxaan qaadanay go-aan dagaal shaqadii aan qabanaynay oo koonfur galbeed dowladda koonfur galbeed aan ugu shaqaynaynay oo ahayd adeegyadii kala duwanaaha bulshada annagoo gacantaan ku hayno laakiin boqolkiiba boqol waxaan qaadanay go-aan la dagaalan shabaab ah koonfur galbeed xukuumaddeedii iyo shacabkeedii iyo dadkeedii dadka marka reer koonfur galbeed shacab waxgarad odayaal haween dhallinyaro waxaan ka codsanaynaa inay is-abaabulaan dowladda garab istaagaan ay u kacaan sidii waxaan looga bixi lahaa aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo